Haweenka iibiya hilibka xoolaha ayaa ku soo badanaya suuqa lagu iibiyo hilibka noocyadiisa kala duwan ee degmada Jowhar, kuwaasi oo qaarkood ay sheegeen in sanado badan ay ka maareen jireen nolol maalmeedka qoyskooda. Safiya Cismaan oo ka mid ah haweenka iibiya hilibka xoolaha ayaa ka hadashay waxyaabaha ku kalifay iyo faa'iidada ugu jirta iibinta hilibka xoolaha.
lo' iyo geelna waa lagu qalaa kawaanka arigaan iibsana waxaa laga keenaa tuulooyinka kale eh mukayle iyo shaw gamboole biyocadde waxaana lagu iibiyaa magaalada jowhar kiilada shan doolaraa iibsanaa lugta tobaniyo shanaa iibsanaa goobaha caloosha tobanaa iibsanaa caloosha isaas toddoba doolaraan gadanaa siddeed doolar goobta heer tabareedka toban kuna bulshada qofba macaamiilay leedahay saasaan u kala iibsanaa kiilaaday naga gataan tafaariiq iyo jamley naga gataan magaalada joor tuulooyinka hoos imaadaa naga gata dadka socdana waa iga iibsadaa macaamiilna waa leeya iday jecel yihiin cudurradaa siyaagay sidii sokortoo kale cudurrada dufanka loo diidayoo dhan lo'daa siyaadaa qaal eh lo'daa magaalada laga laayahay lo'daana qaal eh kiilada geelka shan afar ay u dhexaysa maalina waa jiftaa maalina waa soo baxaa suuqa arigaan kasoo iibsadaa ani macaamiil malihi suuqaan kasoo iibsadaa maalina faa'iido waa maalina khasaaro waa beecana sidiisaasoo u badan yahay ani muddo toban iyo toddoba sanaan joogaa aan qalwaya hilibka ariga waxaana ku qalaa magaalada jowhar baraarujin inay shaqaystaan ay caruurtooda korsadaan anaka dadkii laamiga laga soo bixiyaa nahay welina gooblok shaqo nalama siin miisas nalama siin dukaan hortiisaan tuugnay aan ku shaqaysanaa gudaha dadkii loo dhisana bannaankaay jiraan dadkii kaleetoo bannaanka laga keenna meel ma haystaano kawaankii naloo weyneeyo oo bulshada dhan daruufaysan ay ku shaqaystaan Haweenka qaar ee ku nool Jowhar ayaa noloshooda ka maareeya iibinta hilibka xoolaha sida ariga, geela iyo lo'da